mukhtaar roobow abumansuur waxa uu ahaa sarkaalkii ugu darajada sarreeyey ee ka soo goosta ururka al-shabaab dhowaanna waxa uu isku soo dhiibay dowladda soomaaliya soo goosashada roobow waxa ay nolol gelisay barnaamijkii dowladda soomaaliya ugu tala gashay dadka ka soo baxa garabka al-shabaab hase yeeshee dhinaca kale waxaa si gaabisa u socda dhallinyarada ka soo baxaysa ururka al-shabaab kuwaasi oo la sheegay inaanay tiradoodu badnayn inkastoo ay si joogta ah u garowsanayaan in albaabadu ay ka soo xirmayaan marba marka ka dambaysa haddii ay la sii joogaan ururkaasi haddaba barnaamijka dhaqancelinta dhallinyarada ka soo baxda al-shabaab ayaa loo jeedinayaa dhaliilo badan oo ay ka mid yihiin inaanay waxba ka beddelin fikirka jihaadiga ee dhallinyarada iyo inuu yahay barnaamij isku dhex yaacsan oo aan si siman ula macaamilin dadka ka soo baxa ururka al-shabaab haddaba barnaamijkan gaarka ah waxaynu ku eegaynaa muxuu yahay waxtarka barnaamijka dhaqan celinta ee dowladda soomaaliya sideese loo sixi karaa dhaliilaha uu leeyahay iyo doorintee leeg ayaa mukhtaar rooba uu ka ciyaari karaa in barnaamijkani uu sii xoogaysto afartii bishii juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay al-shabaab waxay ciidamo laxaadle soo dhoobeen deegaanka show ee hoos yimaada degmada jalalaqsi waxayna u diyaariyeen guluf siddeeddii bishii juun waxay ciidankaasi u dhaqaaqeen dhinaca galbeed iyaga oo lugaynaya subaxnimadii xigta ee sagaalka bisha juunna waxay weerar ku qaadeen bartilmaameedkoodii oo ahaa saldhigga ciidamada etoobiya ee magaalada halgan dagaal dhowr saacadood socday kadib ciidamada etoobiya waxay iska caabiyeen weerarka waxaase labada dhinac soo gaaray khasaare laxaad leh ciidamada etoobiya waxaa la sheegay inay ka dhinteen askar badan al-shabaabna waxaa ka soo gaaray dagaalkaasi mid ka mid a khasaarihii ugu badnaa ee ururka uu la kulmo maxamuud daa'uud maxamed maxamed dheere waxa uu ka mid ahaa maleeshiyadii ururka al-shabaab ee weerarkaasi galay xataa waxaa jira rag nool oo dhaawacyo gaaray oo jaanis lagu qaaday la waayey meesha loogu soo tegey waxaa jira rag ragko nool laga soo tegey waxaa jira kalmaystayaashii wax duuwaayeen oo meesha ku baabahay raggii muhaajiriinta ahay oo ka tirsanay kenya meesha qaar ugu leedeen loogu soo tegey maleeshiyada ururka al-shabaab ee dagaalka galay waxaa ku jiray qayb laga keenay deegaanka buulafalaay ee gobolka baay oo uu ka tirsanaa maxamed dheere jabhaddii uu ka tirsanaa oo keliya waxaa ka dhintay shan iyo afartan qof dagaalkaasi kadib waxa uu go'aansaday inuu isaga soo baxo ururka waxaana uu galay sidii hawshaasi uga midho dhalin lahaa waxa uu la soo xidhiiray dad ay ehel yihiin balse waxaa soo waajahay caqabado horjoogayaashiisii waxa ay ka shakiyeen inuu doonayo inuu baxsado waxaana ay u diideen fasax waxaase uu fursaddii ugu horraysay uu helay markii horjoogayaashiisa loo diray siminaar siddeed bilood kadib markii uu go'aankaasi qaatay waxa u suura gashay inuu soo baxsado waxaan ku eeday meel magaala ayaan waxaan ka soo gadanayaa dhar iyo shaambiyi saliid magaalada markaan imaaday baabuur waxaan ka soo raacay nooca xamuulada waaweynka ah waxaan ku soo degay afgooye afgooye waxaan ka soo raacay baarbeer muqdishaasii ku soo galay haatan maxamed dheere waxa uu ka mid yahay dhalinyaro boqolaal ah oo ku jirta xarunta dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxda safka al-shabaab ee ku taalla magaalada muqdisho waxa uu sheegay in si wanaagsan loola dhaqmay xaruntaasi waa mid ka mid ah afar xarumood oo lagu dhaqan celiyo dhalinyaradaasi cabdirashiid ibraahim maxamed waa agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta ee dhalinyarada ka soo goosata al-shabaab hadda xarada muqdisho ku taalo oo la yidhaha sarandi waxaa ku jiro toddobaatan iyo dhowr dhalinyaro ah xerada kismaayo waxaa ku jirto soddon baydhabo waxaa ku jirto lixdan xero ku taalo xudur waxaa ku jirto toddobaatan xerada beledweynena waxaa ku jirto soddon kale intaasaa hadda xerooyinka ku jiro dadkaas ku jira hadda xeryahaas maxay isugu jiraan ka ugu sarreeya ka ugu hooseeya wallahi annaga sideeda barnaamijka qaybta annaga hadda aan xerooyinka ku hayno waa barnaamijka dhalinyarada loo arko inay khatartooda ay yar tahay loo arko ayaana loo soo gudbiyaa dhalinyaradaasa xerooyinkaas lagu xareeya ka bacdi dhalinyaradaas waxaa la siinaa deegaankii meeli ay sixan lahaayeen waxbarasho waxbarasho farsamo gacanta waxaasan barnaa markii aan ugu aragno hay-adda nabad sugidda iyo wasaaradda amniga qaranka ay u arkaan dhalinyarada inay dhaqan dhaqan dhaqan toosintooda iyo waktooda broseskooda dhamaadana mujtamacay dib u dhexgalaan wax kale oo ninkan maadaama uu ka yimid urur shabaaba oo laga yaabo in laga dhaadhiciyey inuu wax dilo ama isaguba isdilo ama labadoodaba waxna dilo isna uu isdilo waxbarashada iyo maskaxdiisa dhinacaas sideed u abbaartaan maxaad ka dhaadhicisaan meesha waxaa joogto waxaa jooga culimo waaweyn jooga oo wacyigelin sameeya oo doodo sameeya oo islaamka iyo xag jirka wuxuu ka qabo waxyaabahaas aad aad maadooyinka u badan oo asaga lagu dhiirigelinayo waktiga badan laga gelinayo taasa kamid ah taasa waxay ka saacidaysa qofka inuu fahmo wixii u ku jira inay khalad yihiin inta badan dhalinyarada soo baxda marka hore waxay fahmayeen in wixii ku jira khalad yihiin ay kasoo baxaan oo badbaado ayay usoo aareen dowlad dowladda marka maadaama marka horeba aysan fogeen marka wacyigelintaas iyo iyo muxaadarooyinka ay la kulmaan wax badan noloshooda ka bedelma barnaamijka dhaqan celintu waxa uu soo bilowday sanadkii labada kun iyo sagaalka waxaana dadka dhaliila xeryahan dhaqan celinta ay ku doodaan in barnaamijku aanu gaarin hadafkiisii iyo in waxtar aanu u lahayn dhallinyarada islamarkaana fikirkooda aanu waxba ka bedelin waxaa kaloo ay sheegeen in duruufaha nololeed ee dhallinyaradaasi ay liitaan xaalad caafimaad darrana ay mararka qaarkood soo waajahdo waxaa sidoo kale ay ku doodeen in dhallinyaradu marka ay ka soo baxaan xarumahaasi ay ugaadhsadaan ururka al-shabaab cumar maxamed abo ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka al-shabaab waxa uu aaminsan yahay in barnaamijyada lagu barto xaruntaasi aysan ahayn kuwii saxda ahaa ee wax ka bedeli lahaa dadka aaminsan fikirka al-shabaab abo ayaan waxa uu sheegay in soo goosashadii mukhtaar roobow ee dhowaan ay tahay mid wax ku soo kordhin karta qaabka dowladdu ay u waajahdo barnaamijkan haddii ay taladiisa dhegaystaan ani waxay ila tahay haddii uu robow u qaato inuu dowladda ula shaqeeyo oo dhanka maxay ahaatay culummada iyo waxaas iyo inuu kusoo biiro oo dhankaasi maxayd wax badan ayuu ka qaban karaa ayaan isleeyahay laakiin dhan military ah oo ka caawin karaya ima muuqata sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay soomaaliya waxaa joogto military badan way leedahay dowladda ciidamo kaleta shisheeyana waa buuxaan intaasoo dhan wax ka duwan uu la imaanaya xag military ah ma jirto waxa oo keliya oo raggaasi iyo inxiraafkii waxaasi gala waxaa keliya loogu lagu soo xarey karaa ile dadku dad soomaaliyeed oo muslimiin ah walaalaheen ah waxa oo lagu soo xarey karaa oo keliya waddanka nabad ku noqon karta waxay tahay in la isfahmo oo wadahadal ay bilaabato ma waxaad doonaysaa inuu idaacadaha ka hadlo mise inuu kutubo akriyo mise sidee wax u qaban karaa maxay kula tahay ani waxay ila tahay marka ugu horeysa oon fikir ahaan aan ku bixi lahay oo robo aan u sheegi lahay waxay tahay inuu marka hore ila fiican tahay waxay tahay inuu asaga saldhigto kabacdina uu soo aruuriyo raggii oo wax aqoonta oo ku oo ku tuhmaya afgaradnimada iyo aftahnimada iyo diin iyo wanaagga iyo soomaalida iyo dhimrinteeda in unaxariisatada shacabka oo ku tuhmaya inuu soo aruuriyo ka guddi ahaan ka hay-ad ahaan inuu hooshaas u galo mooyaan in shaksi waxba ma qaban karo far keligeed foorma dhaqdo dhallinyarada ku jirta xarumahan waxay qaarkood sheegeen in loo oggolaado inay qaraabadoodu soo booqato hase yeeshee abo ayaan waxa uu leeyahay arrintu mar walba sidaasuma dhacdo waxaa aniga aragnay maxay ahayd oday wiilkiisa xeresharendi geeyey oo dhahay wiilkayga al-shabaab baan kasoo saaro waxaan rabaa ina ii tarbiyeysaan oo macnaha ii dhaqan celisaan wiilkii markuu meesha geeyey kabacdina odaygii waxaan arkay oo ka shalaayay sababtoo ah waxaa loo diiday xataa inuu wiilkiisa soo booqdo wuxuu dhahay marka waxaan jeclaan lahay wiilkay meesha intaa geeyey inuu meeshaas kasii joog waayo xataa anima soo booqo karo wuxuu ku sugayana ma ogi marka ragga meesha fikirkaasi oo xerooyinka la iskaaga xareynayo oo dhaqan celintii waxaasiyo waxawaa waa fikir maxay ahayd raggii soo socdana lagu celinaayo oo ah war haddii haddaad imaadaan waxaan ila geen doonaa xero sarayndii wax la dhaho oo nooc mana xabsi ah qofka xerada markii la gariyo xorriyad ma uu haysto qof xorriyad haysta ayaa wax baran karo marka waxbarashooyinkai xerada lagu hayo dhan qofka kama dhaadhacayso waayo qofka xorriyad lama siin oo wax ku barto qof xor ayaa wax barta adi waad ogta cabdirashiid ibraahim maxamed agaasimaha xarunta dhaqan celinta waxa uu beeninayaa eedahaasi inkastoo uu qira inay jiraan qaar amnigooda u cabsada dadka qaarkooda maalmo joogo qaara sanad joogo dhalinyarada ugu badan laba sano ay ku jiraan hadda qaar baa saddex sano gaaraya oo arrimo amni awgooda xerada ugu jiro oo dhahay anaga ma wax baan baranaynaa inta magaalada lama qabsan karo hadda waana yala cadsanyan intaasi naga xeradan ku jirayna marka way kala duwan yihiin ilmaha meesha hadda ku haraysan kuwa cabsanaya ma idinkaa u cabsanaya amnigooda mise iyaga cabsanaya inay banaanka u baxaan oo la dilo aya ayagaa ka cabsanaya qaarkood inay banaanka marka baxaan in la dilo miyaa lasoo wacaa oo handadaada miyaa loo jeediyaa ayagaa welwel qabo qaarna waa lasoo wacay qaarna welwela qabaan hadda kaba soo qaado wiil hadda kor xerada soo maray xerada xamar ku taala soo maray oo dhaqanintii wax kusoo bartoontii shaqo abuurtay meel suuqa wax ku gadanaya hurwaay ayaa meeshiisa lagu dilay marka waxyaabahaas markay dareemaan ayay qaarkooda welwelkaas qabo qaarna welwel ma qabaano marka shaqadooda dhammaysto way iska baxaan dadkooda kamid noqdaan maxay idiin maxay kuu sheegeen ma haddii aad kala sheekaysatay markay ururka al-shabaab u dagaalamayeen waxa lagu dagaal gelin jiray qayb ahaan waad ka taabatay iyo waxay hadda la kulmeen maxay kaaga sheegeen wallahi waxay dareemayaan saan ma umalaynayn in nala xiri doono oo meelna lagu xabisi doono oo dhibaato taas taasaan umalayn jira markaan imaanayno laakiin inaan fursado waxbarasho iyo deegaan iyo meelaan fiican helin ma umalayn jirin dhaheen inta badan dhalinyarada markaan la sheekin maxaadi ku qasma shaab maxaa ugu biirteen ee qaarkood waxay leeyihiin shaqa la-aana dhacday qaar waxay leeyihin deegaanka aan degannahay maadaama ay iyagu badan yihiin gabdhaha nala dhashay iyo in aan familkeena lagu xadgudbin u galnay qofka sidaabuu uga biiro marka runtii dhalin qof aan ku faraxsanayn inuu meesha ka soo baxo meeshan xerada yimaado qofaan ku faraxsanayn weli maan arkin intaad adigu joogtay kiiskii ama dhacdadii kugu yaabka badnayd maxay ahayd kala kulanta dhalinyarada waxaa igala yaa badnayd nin dhalinyara ii sheekeeya oo yidhi markaan xarada kusoo biiray waxaan arkay nin ciidan oo tuuto wato tukanaya markaas waxaa ihi waayo ninkan u tukanaa soo ninkan soo nimankii gaalada maaha markaasaa la yidhi ninkan gaal maaha soomaaliya waa tukadaa waa askari soomaaliya kabacdi wuxuu arkay askaridii uganda isoo tukanaya arkay maalinkaas ogaado dheh wixii nolosha inay badan yihiin taasay ugu yaabadnayd
cumar maxamed aabo ayaan oo hore uga tirsanaa al-shabaab waxa uu ku doodayaa in barnaamijka dhaqan celintu aanu waxba ka beddelin fikirka dhallinyaradan ay haysteen ka hor intii aysan ka soo goosan al-shabaab annagu sida hadda saraakiisha noo sheegeen xeryaha waan waraysanay dad fara badan baa xeryaha galay ka baxay qaarkood ganacsi galay qaar waynu ognahay oo dowladday la shaqeeyaan qaar waynu ognahay oo xilal bay qabteen qaar waynu ognahay oo ganacsi bay ku jiraan qaar waynu ognahay arday bay ku jiraan marka maxaa u leedahay xorriyad lama siin
qaar aniguna waxaa sida adiga og tahayn anigana qaar kaletaa ognahay marka dadka dhan mawada ogin mugsan tahay anigana waxaa ognahay qaar badan maxay ahayd oo meesha galay qaar badan oo oo ku bartay maxay ahaatee rag markay meesha galeen dadku waa isku barteen taliya unugyaal iyo kala gobolo ayaa ka yimaadeen meesha waxay noqotay fursad ay isku bartaan qaar waxaa laga yaabaa hadafkooda uu ahay inay meesha usoo galaan oo keliya in hoolahooda ay kasii wataan inay si wax sii qarxiyaan inay wax sii baabi'iyaan kabacdina maxay ahaatee meeshana ay ay magacooda ku caddaystaan qaarba si bay u galeen qaarba si qaar hoosha galay oo hool kale sii wadana waa aragna anaga waa gartay marka barnaamijkaas dawladdu ugu tala gashay dhaqan celinta dhalinyarada iyo dadka soo goosanaya ma shaqaynaya maad leedahay barnaamijkaas wax badan baa ka qaldan wax badan ha laga bedelaan dhihi lahay an waxaa is dhihi lahay hadda barnaamijka in lagala tashto robo iyo raggii kaleeto oo oo aqoonta u leh raggaasi ile meesha haddii lagu geeyo oon waxaa u baahan tahay dhaqan celin maaha inaa meesha oo keliya iska yimaado cunto lagu siiyo oo farsamo kaleeta lagu baraya lagu dhaho dhaqan celin maaha waxa waa qofkan wuxuu mabda buu ku socday mabda buubaa aaminsanaay mabda ina ugu uguma baxaayo meel oo ku xaraday cunto la sii iyo iyo farsamo gacan la baro muxuu uga baxayaa w mabda'aasi dadka markay inxiraaf oo galaan waxay u baahan yihiin dad culamo ah oo inxiraafkii arkay ama practican usoo arkay ama inxiraafkii kutubo ka aqriyay ee yaqaano oo kabacdi habka loola hadlo oo loo daaweeyo cudurka ciddii daaweynta qon waa la yaqaanaa soo maaha marka bahasha inxiraafka ah rag baa shubahaadka iyo ragga kala hadla oo kala doodo oo inxiraafyadaas kasoo saara raggaasoo loo bahan waxaa umalaynayaa hawshaas ina maxay ahaatee ila tahay waa shaqada maxatrobo oo maanta oo loogu fadhiyo cabdirashiid ibraahim maxamed waa agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta ee dhallinyarada ka soo goosata al-shabaab qaarkood waxay ku dhaheen culimmada meesha la keenaa dad ehelu ah oo isbeddel ku samayn kara ma aha ama fahmi kara iyaga wixii horey loo dhigi jiray maxay kulata wallahi aniga culamada meesha ku arkay culamo runtii wax ka bedeli kara waaye oo masaajido waaweyn maxaadirooyin ka akriya oo magaalooyinka ay joogaan aada looga yaqaano waaye haddana waxaaban kusoo darnaba inaan culamo waaweyn aan hadda waxaan wada hadal noo socdaad culamada ugu waaweyn dalka sida dalada culamada soomaaliya inaan la kaashano inay barnaamijyo waaweyn oo dooda iyo maxaadirooyin iyo in laga sameeyo oo barnaamijkaas la balaariya hadda barnaamijkaas wadna hadda xoog inoo saara insha allahu tacaala waxa kaley ka dacwoodeen cuntada waxay dhaheen laba jeer in wax la cuno ayaa loogu talagalay laakiin labadii jeer labadii jeer hal maraa laysla cunaa saacad gudaheed ama saacadii badh gudaheed duhurkii oo kale markii qada la cuno cashaduna markaaba way xigtaa bay dhaheen cunto kalena ma jirto ha koley wariyaasha qaarkood inaan ku casuunaan diyaar unahay hadda xarada srndi for example haddaan soo qaadano saddex waqti arasha laga kariya saddexda wakti hadda ramadaanka saddex maran kormeel u tagay inaan ogaado cuntaday cunayaan inaan ogaado xilli kamid a waa la afure ayaga la afure marka taas waxaa ka sokay cuntada xataa waxaa u kariyo combany aan anaga aan aan aan tartan gelinay ayaa cuntada sameeya oo cuntadaas cunto controolan oo la ogyahay waxay cunayaan quraacqada cashinka meesha ka cunaan mar walbana waa la socno xaaladooda meesha ay ku jirto waxay cunayaan waxaan la socno anaga controolana waa waxaa kalay sheegeen in xanuuno ay kala kulmaan tusaale ahaan kasoo baxoo kale jirooyinkan qaaxadoo kale infectionno inay ku qabato goobta ayna dhakhtar iyo cisbitaalla aysan helin xerada waxaa ku dhex taalo farmashiye shaybaar meel dhiiga lagu baaro meel emergency ah oo marka qofka xanuun kasoo booda la geen karaa ku taalo waxaa kaloo nala shaqeeya laba isbitaal oo mid kamida daarushito la dhaho oo qofka xanuunka markuu xanuunkiisa gudaha wax looga qaban karo loo gubiyo marka dhinaca caafimaadka runtii aada iyo aadan aan fursa fiicana ka jirta meeshaas saan isleeya aniga dhalinyaradana markay imaanayaan inta badan xanuunada infectionka iyo cuncunka waxaas inta badan ku dhaco markay imaan markay imaanayaan xanuunadaas inta badan hayo inta badan waa la tacaalnaa marka hadda xaaladooda caafimaadka boqolkiiba waa u fiican tahay
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sida ay dowladda soomaaliya u maamusho dhallinyarada ka soo goosanaysa ururka al-shabaab xarumaha uu maamulo cabdirashiid ibraahim maxamed waxaa lagu dhaqan celiyaa oo keliya dhallinyarada askarta u soo ahayd al-shabaab siba kuwa heerkoodu hooseeyo halistooduna ay yar tahay qayb kale oo ka mid ah dadka ka soo goosta al-shabaab waa kuwo xilal ka soo qabta ururka gaar ahaan dhinaca amniyaadka taliyayaal jabhadeed maamul degmo ilaa xilal sare dadka qaybtan soo gelaya waxaa ka mid ah mukhtaar roobo abumasuur oo dhowaan isku soo dhiibay dowladda soomaaliya horeyna u ahaan jiray ku-xigeenka amiirka ururka al-shabaab magaalada muqdisho ayuu kaga dhawaaqay inuu ka baxay ururkaasi waxaan u caddaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed caalamka oo dhan inaan ka baxay ururka xibadnimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo shan sano iyo toddoba bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf caqiido halka ay haddaba xarunta dhaqancelinta ee dhallinyarada ay darajadoodu hoosayso ay hoos timaado wasaaradda amniga barnaamijka xubnaha sare waxaa maamula madaxtooyada sida ay ii sheegeen saraakiil xogogaal ah waxaa la sheegayaa in xubnaha sare ee ka soo goostay al-shabaab ay gaarayaan in ka badan laba boqol kuwaas oo ay ku jiraan soddon hayay jagooyin sare oo ay ku jiraan daaciyayaal taliyayaal ciidan guddoomiyaal degmo iyo saraakiil sare xuseen macalin maxamuud sheekh cali waxa uu muddo dheer ka soo shaqeeyey qaybta la dagaalanka argagixisada ee hay-adda nabad sugidda waxaana uu soo maamulayay barnaamijka xubnaha sare ee ka soo goosta ururka al-shabaab waxa uu sheegay in shuruudo ay ku xidhan yihiin dadka ka qayb qaadanaya barnaamijkan qofka markii uu go-aansado arrintaas waxaa la hubinayaa go-aankaas horta inuu sax yahay hay-adaha amniga ayaa hawshaas qaabilsan iyaga ayaa maaragtay naga hubinaya in arrintaas qofkaas ay dhab ka tahay shuruudaha waxay tahay qofku inuu caddeeyo inuusan kooxdaas uusan maaragtay membernimadii ama xubinnimadii ka tanaasulo qodobka labaad waxay tahay inuusan fikirka uu qabo inuusan mar dambe uusan ku dooni doonin qaab unfi ku jiro ama dagaal ah iyo inuu aqoonsan yahay dowladnimada iyo qarannimada soomaaliyeed sababta qodobkan ugu dambeeya aan raacimaynin waxay tahay waa waxaa waxyaabaha laga dhaadhiciyo propagandada laga dhaadhiciyo ayaa waxay kamid tahay in ay u dagaalamayaan in ay dunida oo dhan ay maaragtay xoreeyaan ama ay waxyaabaha ka jira ay ay qoriga kaha ay wataan ay ku xallin karaan innagana dowladda soomaaliyeed aan nahay problemka soomaaliyeedna annaga ayuu noo gaar yahay waxa uu ii sheegay xuseen macalin maxamuud in barnaamijkan aysan qayb ka ahayn ajaanibta ka dagaalamaysa soomaaliya ajnabigaas oo aan dadka aan soomaalida ahayn oo ajnabi markaan leeyahay qof aan originkiisa uusan soomaali ahayn haddii uu yahay programkeenna oo hadda aan kaala hadlayo maaragtay ma khuseeyo laakiin dowladdu waxay kala macaamilaysaa qofkaas dalka uu ka yimid ayay kala heshiinaysaa sida qofkaas maaragtay loo maareynayo haddii uu maaragtay in uu isbeddel ku yimaado waa jiraan kaysas soomaaliya oo dowladdeena soo maray hore usoo maray oo aan saas oo kale dowladihii ay khusaysay aan kala maaragtay macaamilnay oo qofkii aan markii dambe dalkiisa loo eli waxaa iyaguna jira mintidiinta wadata baasaboorada ajaanibta ah balse asalkoodu yahay soomaali waxa uu ii sheegay xuseen macalin maxamuud in ilaa haatan shan iyo labaatan qof oo wata baasaboorro soomaali ah iyo kuwo ajaanib ah ay ka soo goosteen ururka al-shabaab iyagana waxay ku xiran tahay wadahadal oo dalka baasaboorka uu qofku watana wuu jiraa laakiin maadaama qofku asalkiisa uu soomaali yahay haddii uu ku adkaysto in uu soomaalinimada keliya uu maaragtay ku adkaysto dowladda soomaaliya markaas iyadaa go-aan kaga gaari doonta laakiin waxaa dhici karta in qofkaas stiil uu rabo in dalkii uu basaboorka kasoo qaatay uusan xiriirka u goynin markaas waxay noqonaysaa in ay labada dowladood marka wadaagaan qaabkii loola macaamili lahaa qofkan soo gost haddaba maamulka barnaamijka dadka halistoodu sarrayso waa uu ka mushkilad badan yahay kan hore ee lagu xanaaneeyo dhallinyarada askarta ahaan jirtay barnaamijka ilaa haatan waxaa soo wajahay caqabada ay ugu horrayso iyadoo aan siyaasad isku mid ah lagu maamulin dadka ka soo baxay al-shabaab ama la qabto kuwaasi oo hore xil u soo qabtay qaybtan waxaa ka muuqata in dowladda soomaaliya ay awood badan siisay dadka ka soo goosanaya al-shabaab tusaale ahaan waxaa dadka arrimahan falanqeeya ay ku doodayaan in dadka ka soo goosta ay doortaan waxa ay doonayaan halka ay dowladdu dariiq u jeexi lahayd mukhtaar roob oo abumasuur oo dhowaan soo goostay waxaa la sheegay inuu isagu diiday inuu dibadda dalka uga baxo islamarkaana isagu uu soo jeediyey inuu noqdo xoog ka jira gobollada koonfur galbeed oo la dagaalama al-shabaab sheekh maxamed siciid atam oo isaguna hore uga tirsanaan jiray saraakiisha al-shabaab ayaa isna dalbaday in dibadda loo masaafuriyo sheekh xasan daahir aweys oo aanse soo dhiibin balse la qabtay isagaoo ka fakanaya ururka al-shabaab waxa uu ilaa haatan diiday inuu wax wada shaqayna la sameeyo dowladda sida ay sheegayaan ila xogogaal ah xataa waxa uu diiday inuu caddeeyo inuu ka baxay ururka al-shabaab xuseen macalin maxamuud ayaa iga warramay kiiska xasan daahir aweys xasan daahir aweys horta sooma uusan goosan laakiin haddii uu hadda yidhaahdo waxaan miidgaraynayaa ama aan maaragtay aqbalayaa intii ay dadka soo dowladdu ay u dhegtay ayaan aqbalayaa oo aan kasoo baxayaa waa dowladdu intaan ogahay labadi sano iyo sadexdii sano uu nala joogay halkan joogay intaasba waa waxay ahayd conditionkii hor yaalay haddii uu hadda kasoo baxana dowladdan hadda jirta iyana waxay diyaar ula tahay in ay u tixgeliso in uu maro hawsha cafiska ah oo dowladdu hadana maalin dhaweed madaxweynuhu mar kaleeto u ballan qaaday okay su-aasha dadku ayna weydiiyaan marka qof uu kasoo goosto shabaab siiba qof la yaqaano oo kale siiba weliba qof hadalla ka tegeen oo kale sida xasan sheekh xasan daahir aweys su-aasha dadkuna weydiiyaan waxa weeyaan maxaa dowladdu maxkamada u saari weyday dhalinyarada lasoo qabtaba maxkamad waa la saaraa qaarkood dil baa la marsiiyaa xukun dilah maxaa maxkamad loo saari wayay su-aasha dadku isweydiiyaan wataas su-aashaas waa arkay iyadoo social mediadana maaragtay la isku weydiiyo waa su-aal u baahan in la jawaabo waa sax waxay laysku qaldayaa qofka markii isagoo fal haya lasoo qabto oo dembi galay iyo qof process soo maray oo maaragtay oo uu isagu go-aansaday in uu kasoo tago waa laba case waaye yani caqliga caadigaana sheegayaa sharciga adduunkana waa sheegayaa qof dembi lagu hayo iyo qof soo volunteer gareeyo si xor ah go-aan kusoo gaaray marka iskuma qaldana waana maaragtay in saas loo ogaado oo dhalinyarada la sheegayo maxkamadaha ay la saaro waa dhalinyaro dunuub ay galeen laga oofinayo oona maaragtay hadduu xabsi yahayna dee qofkaas xabsigaa lagu dhaqan celin doonaayo oo markuu soo dhamaysto isagoo qof soo xalaalooday ayuu haddana bulshada kasoo qeyb mid noqon doonaa haddii uu dembi weyn oo sabiira galayna dee isna waa maaragtay waa laga jaasaynaya
eed kale oo loo jeediya dowladda ayaa ah inay shaqooyin ugu abaal gudaan xubno badan oo ka soo goostay ururka al-shabaab dadka ka soo goosta ururka al-shabaab qaarkood waxaa lagu eedeeyaa inay basaasaan dowladda islamarkaana ay macluumaad u gudbiyaan ururka al-shabaab waxaa la sheegay in saraakiil nabad sugidda ka tirsan oo ay adag tahay in la ogaado inay hay-adda nabad sugidda u shaqeeyaan lagu khaarajiyey weeraro ay qaadeen ururka al-shabaab qaar ka tirsan dadka soo goostay waxaa la sheegay inay geystaan faldambiyeedyo uu ka mid yahay dil sida hadda ka hor ka dhacday magaalada kismaayo oo lagu dilay sarkaal ka tirsan nabad sugidda qaar ka tirsan khubarada aqoonta u leh ururka al-shabaab ayaa waxay ku doodaan in dadka ka soo goosta ururkaasi aan la ysku halayn karin cumar maxamed abu ayaan oo arrintaasaan wax ka weydiiyey waxa uu ku jawaabay waa waxaan ka hadlahay somaa hadda dhow oon ku dhahayay xerada maxay aheetee dadka kasoo baxa dhan wada wanaagsan hadhihine xerada waxa waaye wafiihi wafiihi qolo hadaf kale u timidaa jirto iyo qolo daacadnimo u timidaa jirto habka loo wadana maxay ahayd waxay u baahan tahay xataa ninka hadafka kale u imaada xataa hadduu meesha uu ku heli lahay dhakhtarkii cudurka ka daawey lahay oo shubahaadka u wato iyo inxiraafaadka u wata ka shaafi lahay hadduu kula kulmi lahay xerada as xataa uu isbedeli lahay aaminsana qof aan la bedeli karin ma leh xuseen macalin maxamuud oo barnaamijkan muddo soo maamulaya waxa uu sheegay in faa'iidada laga helaya barnaamijkani ay weyn tahay waxa uu sheegay in dadka ka soo goosanaya al-shabaab ay si toosa u wiiqday awooddii ururkaasi faa'iidadiisa innagaa og faa'iido badan ayaa laga helay dhalinyaro badan oo hadda soomaaliyeed oo hadda ku jiri lahayd maaragtay dhibaatadaas ayaa hadda ka xor ah oo nolol caadi ah ku nool sidoo kaleeto qoysas fara badan oo ay dhibaato ka dhex jirtay ayaa qoysasku ay ay dhamaystirmeen oo dhalinyaradu waa gabdho iyo xaasas iyo ilma ayay lahayeen oo yimaadeen oo noloshoodii ay u kabantay shabaab sideed sano ka hor siduu ahaa inuusan hayn waad ujeedaa today maanta ay maaragtay magaalooyin aada u kooban in ay maaragtay ku kooban yihiin sideed sano ka horna dhulkao dhan ay wada joogeen moraalkoodii iyo dhaqaalihii ay hayeen sideed sano ka hor inaysan haynin marka numberka kasoo tegay absolutely waxaan aaminsanahay in uu aada u wiiqay oo uu aada u dhibaateeyey oo maaragtay ninkii kasoo taga oo maaragtay xog ka hayana inuu dhibaatada ugu weyn ku yahay maaragtay marka anigu ma aaminsanay in barnaamijku hadafkiisi uusan gaarin aniga waxaan aaminsanahay in ay isu qalmaan dagaalka lagu hayo iyo wiilasha kasoo tegaya nuur cali axmed oo loo yaqaano yaasir waxa uu ururka al-shabaab ka mid ahaa tan iyo intii la aasaasay jagooyinka uu soo qabtayna waxaa ka mid ahaa kuwo ka tirsan ciidanka zakooyinka iyo maleeshiyaadka ururkaasi ee u shaqeeya sida booliiska yaasir isna waxa uu aaminsan yahay in awooddii ururka al-shabaab ay wiiqantay al-shabaab waxa waaye haddeer laakiin awooddooda sidii hore ma aha way wiiqantay oo waxa waaye siyaasad iyo qabyaalad laftirkeeda hoose isku lafaguray baa ku dhex jirto oo ninba ninkii isaga markaas un la dhashay un ciidan uu ka dhiganayo kadib haddana markaa raggaas un ninka adig ku dhasho hoos hoos un wax biilka wixii muhiima laga siinayo ragga kalena iska dhahayo briskinska cunoo hay-adahan jihaadka lagu dul akhrinayo oo cumar maxamed abo ayaan oo hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu leeyahay barnaamijka dhaqan celinta waxa uu u baahan yahay in wax laga bedelo haddaad qodobayso maxaa u baahan in laga bedelo barnaamijkaas ani markuu horeyso waxaan isdhihi lahay markii ugu horeyso raggii isu dhiibaayo waa inaa horta jirtaa guddi uu jiraa oo ka kooban maxay ahayd raggii xaggaa ka soo baxay ee aqoonta u leh dhalinyaradaasi ay ka mid yihiin robo iyo ragga lamidka ah iyo waxaa islayahay rag kasii horeeyaba iyo maxay ahayd guddi kaleto culummada hadda oo sida ay guddi u noqdeen maxay abaaraha ugu samata bixiyeen soomaalida camal guddi noocaas camal ka samata bixiya dhalinyaradaasi shubahaadkii lagu soo shubay waxaas iyo aa loo baahan yahay lagala naqaasho lagala doodo waxyaabaha raggan ay ka duulayaan oo oo inxiraafka geliya dhan ekala kala naqaasha ayay u baahan yihiin guddiga noocaas camal oo xagga maskaxiyan oo xagga maxay ahaydee caqiide camal ka saxaayo ee caqiidadoodana ay ku kalsoon ay aamini karaan sida had for example hadduu nin uu xag ka soo baxo oo al-shabaab ahay oo soo kusoo dhiibo dowladda nin marka dowladda ka tirsanay ama military ahay ama nabad sugid ahay inuu u tashkiiliyo lagama yaabo laakiin hadduu roobga camal oo la fadhiisto waxaan u malaynayaa inuu si fiican u dhegaysan lahaayeen laakiin xuseen macalin maxamuud oo hore usoo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku adkaystay in barnaamijka dhaqan celintu uu miro dhal yahay su-aal kale oo muhiim ah oo aan hordhiga xuseen macalin maxamuud ayaa ah dadka ka soo goosta ururka al-shabaab ma isbedeli karaan mase la aamini karaa sidee looga saari karaa fikirkaasi xag jirka ah ma jiraan dad badan oo hadda maaragtay noloshooda caadi ay tahay oo bulshada members xubno caadi ah ka ah qaarkood hay-adaha amniga u shaqeeya qaarkood waxay kamid yihiin dad mas-uuliyiin ah oo shaqooyin darsare haya ayaa jira qaarkood ganacsigay ku noqdeen oo ay maaragtay ganacsi waaweyn ayay ku jiraan marka in member kooxahaas laga noqdo qofka annaga uma haysano in ay noloshiisa dhan iyo noloshiisa dambe ay saameynayso laakiin waa inu process xalaal ah oo la yaqaano oo laisla ogyahay inuu ga soo baxo oo la qubin karo kadibna dee waa qof caadi ah oo aan annaga dadka nooga tilmaanay cumar maxamed abo ayaan ayaan weydiiyey saamaynta soo goosashada mukhtaar roobow ay ku yeelan karto ururka al-shabaab ani kulley waxay aan sidaan u arkaa robow inuu maxay ahayd oo aanu robow uuna ka taa- ka tanaasulin maxay ahayd in shareecada in lagu xukumo dalka uu rabo weli laakiinse shabaabka iyo maxay ahayd iyo siday wax u wadaan iyo qabaadka u wadaan intaas ayuu dhaliilayay Eh, waana aragay maxay shabaabkeena inxiraaf ay galeen in dhiigga muslimiinta ah iyo culummada dhiigooda ay si fudud ku daadinayaan in xataa raggii ayay ka tirsanaay ee xataa muhaajiriinta ay ku dhihi jireen oo raggii ajaanibta u yimid xataa ay ka fakan waayeen qaar badan xabsiyada ku xireen qaar badan ay Waa dileen gartay.
qaar badan ay musaafiriyeen intaas dhan wuu arkayay marka robow waxau ku diidanaya marka shabaab oo qarimantay ayuu ku diidanaa maxaa dhibay u keens u geysan kartaa shabaab inuu roobow garabkooda ka baxay Eh, dhibaato badan bay u geysanaysaa la-anna waxa waaye raggii eh, waaweynaa eh, waqtiga maxaakiimta la daawanayo waxaa kamid ahay eh, xasan daar awees iyo robo iyo eh, shi shariif iyo eh, ibrahim afqan iyo eh, yuusuf cinda cadde iyo marka raggii waaweynaay dhan inay ka wada tageen Eh, waa la arkaya raggii ku haray isdhahayn alle leeyahay raggaas ayaa weli jihaadka sii wada waxaa kamid ahay robo oo keliya iyo maxay ahayd commandos marka waxay la tahay marka robo oo f- oo garabkooda kasoo baxa dhanka dowladda maanta joogo in dad badan oo hor lahay ay arki doonaan in maxay ahayd waxa ay sh- ee shabaabka in wadadii iyo xaqa iyo waxaas inay ka weecata roobow hadda dowladdu u yimid maxay kula tahay isagiyo dowladda inay wada qabsan karaan waxay la tahay aniga robo dad badan baa ku wada xiran eh, dad badan oo oo xataa weli eh, shabaabka la jooga ayaa ku wada xiran qaar ha kula xirnaadaan qabiilnimo qaarna ha kula xirnaadaan inay u arkaan nin eh, maxay ahayd oday ah oo ca- oo maxay ahayd eh, uu yahay weliba nin oo cilmiga saa'id u barto oo oo mar kasta waxaan arki jira isagoo kutubo eh, maxay ahayd eh, sii iibsanayo oo akhrinayo
bishii abril ee sanadkan ayaa mar kale dowladda soomaaliya waxay cusboonaysiisay cafiska ay u fidisay xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab ee doonaya inay ka soo goostaan inkastoo aysan caddayn tirada saxda ah ee ka soo goosatay ururka al-shabaab siddeeddii sane ee lasoo dhaafay haddana ilaa haatan ma aysan istaagin dadka ka soo baxaya ururka al-shabaab ee isugu jira dad hoose iyo kuwo sare